wafdigan ayaa isugu jiray mas-uuliyiin ka socday wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adda biyaha tamarta iyo khayraadka dabiiciga ee puntland ee baasaweyn waxay ku tageen socdaal ay ugu korgalayeen xaaladda dadka ay abaaraha baahsan haystaan ee kusoo xirooday degmada tukaraq ee gobolka sool iyo deegaamada hoostaga wafdigan oo ay hogaaminayeen agaasimaha deeqaha iyo gurmadka wasaaradda arrimaha gudaha iyo iskuduwaha hay-adda biyaha puntland baasaweyn ee gobolka sool ayaa sidoo kale waxay ka daafureen degmada tukaraq ee gobolka sool wejiga koowaad ee boqol iyo soddon booyadood oo biyadhaan ah kuwaasi oo loo samayn doono dadka deegaamadaasi kusoo xerooday agaasimaha deeqaha iyo gurmadka wasaaradda arrimaha gudaha puntland cawil maxamed xirsi iyo mustafe maxamuud aadan iskuduwaha hay-adda biyaha puntland baasaweyn ee gobolka sool ayaa waxay faahfaahin ka bixinayaan boqolkiiyo soddonka booyadood ee biyaha ay daafureen waxaan aad ogtihiin dowladda puntland afar kun oo booyadood ayaa waxaa loogu deeqay dalka dadka dhiban loogu deeqay oo biyo ah afartaa kun oo booyadood waxaa la gaarsiinayaa dalkao dhan baa la gaarsiinayaa wixii qorshaah gobolka sool maanta waxaan u dahfuraynaa in loo qaybiyo oo wejiga koowaada boqol iyo soddon booyadood oo biyo ah biyahaas waxaan jecel lahay inay gaarhaan dadka dhiban oo qaybaha noloshu ay ka luntay oo xooluu dhaafeen ama xoolihii ka tageen in biyaha la gaarsiiyo bal
sidaa daraaddeed annaga hay-ad ahaan waxaan ugu talagalnay oo ku dadaalnay in dadkaasu siday biyo nadiifa u heli lahaayeen oo loo gaadhsiin lahaa xaaladahoodana loo qiimeyn lahaa marba meeshay ku sugan yihiin sidaa daraaddeed waxaan u soconnay maadaama oo magaaladii dad ku soo kordhay oo dadkii heer guuraaga ah hoolihii dhaafeen oo kusoo soo hoydeen in culayska jira aanu kala qaybsanno xagga biyaha oo dowladdu waxay saartay culayska xagga biyaha iyo xagga raashinkaba ka hay-ad ahaan anagu markaa waxaanu ku dadaalnay inaanu xagga biyaha aanu dadka gaadhsiino sistamkaasaa hay-addu u ballangaraysay inay la raaco oo qaraydada loo dejijiyo maanta markaa waxaa halkan laga fulinayaa dhisaynkan waa waa boqol soddon booyadood boqol iyo soddon booyadood distri bocame ilaa distri kalabeydh qaar ka mid a dadka ka soo xirooday abaarta baahsan ee saamaysay deegaamadii ay deganaayeen ee haatan ku sugan degmada tukaraq ee gobolka sool ayaa waxay noo sheegeen inay qabaan xilligani baahiyo ballaaran baahi baan wax uga dhinnay oo haraad baan wax uga dhinnay oo dhaxan baan wax uga dhinnay oo waxay biyaha ku shubtaan ma haystaan waxaana weeye oo u markhaatiya inta aan sheego indhihiinna u markhaati ah cid weli dhex timi oo ka warrami kartaana ma jiro shankoo shan degmo weeye shan meelood bay kala yaalleen shantaa meelood xalay markaan tukadaan kacay intaasaa iiga maraga anigoo urku taallaysan baan ka soo baxay haddana xanuun iyo waxla'aan iyo wax weliba waana haysan xoolihiina way naga dhammaadeen way naga baxeen waxba noogama hadhin marka dantaasaa meeshana keentay oo aanu u nimi waxa weeye marka koowaad waxa weeye baahida ugu weyne waxa weeye cunto haddii biyo la waayo wax lama karsado oo lama cabo oo nololama jirto waa nolosha koowaad gudoomiye ku-xigeenka gobolka sool ee puntland ayaa waxa uu uga mahad celiyey wafdiga ballaaran ee degmada tuqaraq ka daafuray boqolkii soddon ka booyadood ee biyaha ah intii aanu joognayna wax badan bay ka fulisay raashinkaasi ka fulisay waxay ka fulisay ceelka oo jabay oo ay ka gurmatay baasaweyn iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasiirkuba ay ka gurmadeen dadkana waxay u baahan yihiin haddeerto biyo iyo cunto lagama daalo dowladda puntland kama daasho dadkeeda